wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa mashruuca dowladaha hoose g b l g ayaa magaalada dhuusamareeto bar uga furtay xubno ka tirsan howlwadeenada waaxda qaadista canshuuraha dowladda hoose ee dhuusamareeb tobabarkan oo socon doona muddo shan maalmood ayaa howlwadeenadan lagu bari doonaa fahamka macluumaadka teknolojiyadda kobcinta dhaqaalaha iyo daryeelka macaamiisha wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug axmed cismaan aadan oo furay tobabarkan ayaa sharaxaya ahmiyadda uu leeyahay isagoo ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan agaasimayaasha wasaaradda iyo tiimka degmada dowladda hoose maanta tobabarkan wuxuu ku saabsan yahay sida dhaqaalaha loo abuuro iyo sida dakhliga loo kordhiyo iyo sida maaragtay teknolojiyadda loo isticmaalo oo faa'iido weyn ay ugu jirto ummadda waxaana jooga raqabiraa oo kolley casharadaas bixi doona oo aan malaynaya inaad ka faa'iidaysataan idinkana waxaan idinka rajaynaynaa inaad dadka dakhliga aruuriya gaarsiisaan wixii aada barataan oo adinkuna aada dadka u gudbi doontaan sii bari doontaan ummaddu macaamil iyo waxay rabtaa qancin inaad waktigiina uga faa'iidaysaan ummadda ayaan rajaynaya insha allahu waxaaba hadda warka badinayo wakti badan ayaa la rabaa in lagu bixiyo tababarka